بsم الlh الرحmn الرحيم الحمdu للh رb العاalمين وصلى الله وsلم وbارك عlى نبيinا محمد وعlى آlه وأصxaabiه أجمaعين waxaan soo qaadanay ama aan ka soo baxnay annactu waxaan ku jirnay guud ahaan almarfuucaat gaar ahaan atawaabic tawaabicda afaray ahaayeen gaar ahaan waxaan ku jirnay baabu nacti saasay usii kala hooseeyaan almarfuucaat waa guud ahaan baabkan ku jirno waay marfuucaadka markii hoos looga daadego waxaan ku jirnaa atawaabic tawaabicda waa maxay kuwa raacaya marfuucaadkii kuwaasi ayagaa qaybo ah gaar ahaan waxaan ku jirnay baabu nacti markii sheekha raxmatullaahi caleyhi nactiga uu ka hadlay ayuu wuxuu soo dhexgeliyay arrin ama baab kale ama masalo kale masaladaas inuu soo geliyana duruufaha keene masalada in halkan la soo geliyo asal ma ahan laakiin dantaa keentay masaladaas waxaa waaye almacrifa wannakira markuu nactiga sheegay uu yidhi nactiga wuxuu raacayaa taabiciisa fii rafcihi wa nasbihi wa khafdihi wa tacriifihi wa tankiirihi qofkii nacti dhigtay ama intaa loo sheego rafco waa yaqaanaa waa soo marna rafca nasbana waa naqaana waa soo marnay khafdana waa naqaan laakiin labada nagu cusub waa maxay tacriif iyo tankiir haddii baabka uu sida uga gudbo oo u gudbo abwaabti kale tawaabicda uu u gudbo ardayga waxaa ku taagnaanaya war tacriif iyo tankiir maxay ahaayeen ishkaalkaas waa qabayaa ka hari maayo si ishkaalkaas uu uga zuuliyo ayuu wuxuu meeshaan soo geliyey almacrifa wannakira inuu ka hadlo si aan u fahmno hadalkiisa ah wa tacriifihi wa tankiirihi ila nactiga taabiciisa wuxuu ku raacayaa tacriif iyo tankiir tacriif waa maxay dabcan waa isweydiinaysiin tacriif maxaa la yidhaahdaa macrifa maxay tahay macrifuu ku raacayaa markii la yidhaahdo raacid waa la fahmin laakiin macrifo lama fahmin nakiranimuu ku raacayaa markii la yidhahdana nakira iyada laftirkeeda in la qeexay u baahan tahay in la tacriifiyo maxay tahay nakira idan almacrifa wannakira inuu halkan uga hadlo maxaa keenay duruufaa keentay duruufta keentana waxa waaye ardayga fahamka uu fahmi lahaa baabu nacti ayay uga xihan tahay inuu macrifo iyo nakiro fahmo nacti inuu fahmo waxay uga xihan tahay inuu macrifo iyo nakiro fahmo maxaa yeele nactigu waxaa la yidhi mancuudkiisa wuxuu ku raacayaa shan arrimoodaa la sheegay rafcuu ku raacayaa nasbuu ku raacayaa khafdu waa ku raacayaa tacriifna wuu ku raacaa tankiirna wuu ku raacaa inta hore haddaan fahmna saddexda hore labadan dambaan nagu cusub wuxuu gudagalay inuu labadii ka hadla marka wa ilaa markii laga hadlaayo baabu nacti waxaa lagu xijiyaa abwaabti kale tawaabicda alcadfu walbadel waltawkiid saddex baabaa noo harsan oo tawaabic ah saddexdaba laakiin maxaa soo galay meeshii markii nacti laga hadlay waxaa soo galay macrifayn nakira in laga hadlo sababta halkan loo soo geliyey waa maxay danta ayaa keento ardayga fahamkii baabunacti uu fahmi lahaa ayay uga xihan tahay inuu macrifo iyo nakira fahmo waa la fahma sooma ujeedada almacrifa wannakira uu sheikha halkan u keenay wuxuu yidhi walmacrifatu khamsatu ashyaa macrifadu waa shan shaybi macrifa iyadu waa kooban tahay wax la tirin karo waa alsmu lmudmaru isimka mudmarka ah almudmar iyo damiir iyo horan usoo aragnay isimka damiirka ah naxwi ana wa anta ana wa anta waa soo marna soo maha damaa'irtii mubtadahan kusoo marnay walismu alcalamu iyo magaca calamka ah alcalam waa magaca qofka uu ku magacaaban yahay calam ayaa la yidhaahdaa magacaasi ha noqdo mid magaca ama ha ahaado mid kunyo ah ama ha noqdo mid naanees ama laqaba calamkuna waxaa la yidhahdaa waa maa dalla calaa mucayan waa wixii mucayan ku tusa qof mucayana wuxuu ku tusa alcalam waa maa dalla calaa mucayanin biduuni qariina wax qariinaa iyo wax calaamadahoo la socda iyagoon jirin ayuu wuxuu ku tusinayaa qof mucayana markaa zayd tiraahdo zayd muxuu ku tusinayaa qof mucayanuu ku tusinayaa qof cayntiisuu ku tusinayaa kaasaa waxaa la yidhahdaa alcalam waxa qofka cayntiisa ku tusinaya waxay noqon karaan magac caadiya sida maxamed iyo axmed iyo zayd iyo wixii la mid a waxay noqon karaan kunya abu cabdiraxmaan iyo abu axmed iyo umu cabdiraxmaan iyo umu axmed iyo wixii la mida laqab iyo neenaasta ayagana waa sidaas oo kale zaynuddiin shamsuddiin iyo wixii la mida neenaasaa la yihahda dadka qaarna koofaaray dhahaan neenaasta marka neenaastu waa laqab luqada carabiga waa laqab marka waa isim iyo kunya iyo laqab waa saddex saddexdaba maxay isku yihiin calamaa laisku yidhaahdaa alcalam marka midka labaad waa alcalam alismu lmudmar waa kow alcalam waa labo labaan haynaa soo maaha waa kuu tusaaleeyo wuxuu ku yidhi naxwu zayd waa maka maka soo magaalo magaceed ma ah waa magaaladii barakaysnayd magaceeda zaydna waa magac walismu lmubham midka saddexaadna waa isim mubham ah mubham bimacnaa mid la qariyey waa isim la qariyey waa la qariyey waxaa loola jeedaa dadka dhan ayuu ku dhawoobayaa alismu lmubham laba isimaa soo gelaysa alismu lmubham labaa soo gelaysa laakiin sheikhu halow ka tusaaleeyey oo wuxuu ku yidhi naxwu haadaa wa haadihi wa haaulaai ismulishaara la yidhaahdaa haadaa kan markaad tidhaahdo nin walba qof walba oo raga oo mufrad ah waa u isticmaali kartaa soo ma an haadaa mase qof mucayana keliya iskale haadaa haadaa qof mucayana male mubham macnaheedu saas waay qof gaara male calamka qof gaaraa lahaa soo maha laakiin mubhamka ma ah haadaa ninkaana waxaad ku leedahay maxamed haadaa axmed waxaad leedahay haadaa zayd waxaad leedahay haadaa waa la wadaagaa hadday gabar mufrada mufrado ay tahay waxaad leedahay haadihi zaynab caasha axmed waxaan dhilaha zaynab faatima maryama waxaad leedahay haadihi haadihi haadihi mid gooni ule ma leh soo ma jeedin hadday jamaaco yihiin maxaad leedahay haaulaa'i haaulaa'i jamaaca uun iskale soo maahan jamaacadaas ha noqdo kooxdan ama koox kaloo meel kala joogta cidda doonta ha ahaato idan waa mubham dad gooniya ma lahan afraad walbaa lagu isticmaal loo isticmaali karaa laakiin qofka markaas aad ku wajahan tahay waad ku ishaaraysaa waxaa leedahay haadaa midkaan ismu ishaara la yidhaha mubham labaa soo gelaysaan dhahna haluu tusaaleeyey halkuu tusaaleeyey ismulishaara la yidhaha waxaa kaloo soo galaya wax loo yaqaano alismu lmawsuul alasmaa lmawsuul insha allah waa u tegi doonaa kutubta naxwada wax meelo badan nagu soo mari doontaa sida alladii alladii midkii alladii nin walba mufraday ku dhawoobaysaa soo maa hadday gabar tahana waxaa leedahay allatii ti gabadhii hadday jamaacayin waxaa leedahay alladiina kubi dad gooniya miyaa iskale alladii nin gooniya miyaa leh nin gooniya ma leh kanna waxaa dhihi kartaa alladii kan waxaa leedahay alladii idan waa mubham labadaba way soo gelayaan walismu iyo magaca alladii kaasoo fiihi lalifu wallaamu alifta iyo laamtu ay ku jiraan isim al la geliyey ashaas la geliyana ay u faa'iideynayso tacriif ashaana waxay u faa'iideynay macrifanimo ashaana macrifo ka dhigaysa markiisoo nakiru ahaa al markii la geliyay macrifou noqonaa naxw alrajul wاlgulaam rajulun markaad tidhahdo asha ka saarto qaybta ka nakirada inoogu imaane macrifo markaa ma ah rajulun ayadoo iska ah ayaa al gelisay ashaas maxay u faa'iideyneen macrifanimo macrifada waxay ugu faa'iideynaysaa nakirada waa noo imaan doontaahe nakiradu wax dadka dhan wada shamlinayo caama waa laakiin macrifada waxay tusinaysaa wax xadidan dad goonihiay tusinaysaa rajulun markaad tidhaahdo nin walba waa ku dhawoobaysaa soo maa nin walba way ku dhawoobaysaa laakiin ninaa kuu yimid ninkii kuu yimidaa baxay markuu kusoo galay kadib uu baxay markaasaa waxaa tidhi dahaba arajulu nin oo dhan miya mase ninkii baxay waa ninkii baxay waa dahaba arajulu ninkii waa tegay ayaa leedaa nin waa tegay dhihi maysa ninkii xataa soomaaliga markii la fasiraayo fiiri ninaa tegey iyo ninkiibaa tegey ma kala duwan yihiin mase waa isku mid ninaa tegey haddaad tidhaahdid nin gooniya ma ahan laakiin ninkiibaa tegey haddaad tidhahdid nin gooniyaa tilmaamaysaa kelimadda ah ninkii waxa faa'iideynaa ashaan waayo dahaba arajulu ninkii waa tegey arajul ashana waxay keenaysaa inaad ninkii tiraahdo qofka ku maqlaayana wuxuu fahmayaa inaad nin gooniya ka hadlaysidoo ninkii hadda kuu soo galay uu yaha waxa tegey idan meesha uu caam ahay waa soo koobtay soomahan ashani ashani way soo koobto nin gaarahay ka dhigtay macrifay u faa'iidaysa idan midkaasi ashu ay gelayso macrifuu noqonaa asigana maxaa yeelay ashaa keenaysa inuu macrifo noqdo waalghulaami alghulaam waa addoonkii hulaamu zaydin zayd addoonkiisa haddaad tidhaahdo hulaamun addoon nin go- addoon gooniya miya mase addoon oo dhan ay ku dhaboobaysaa addoon oo dhan ay ku dhaboobaysaa markaad tidhaahdo dahaba alghulaam addoonkii waa tegey addoonku u yimid uu ahaa ood isla ogeydeen kadib waa baxay waxaad tidha addoonkii waa tegey addoonaad tegay dhihi maysida addoonkii baa leedahay kaafkan dambe ee markaan soomaaliyeynayna gadaal naga raacaya waa ashiyuu ka dhigan yahay addoonkii ka-daan dambe al ashiya ka dhiganta addoonkii waa tegey ma dhehaysa addoonaa tegey addoonaa tegey markaas waxay noqonaya addoommada dhanaa soo galaya yaa waay addoonka tegey su-aalaa ka imaanaya soo ma laakiin haddaan ku idhahdo addoonkii waa tegey waa ila fahmaysaa addoon addoonaan isla ogeyn waay addoonkaas aan isla ogeyn ashaanaa keenaysa asha gashaa keenaya waxaa leedahay dahaba alghulaamu alghulaam markaa algeliso macrifuu noqonaa ashaanaa macrifanimada u faa'iidaynaysa ayadaa saamaynaysa laakiin markiisa hore macrifo miyuu ahaa intaysan gelin ka hor ma ahayn meeqaan haynaa almudmar alcalam alsmu اlmubham alsmu اladii fiihi اlalif wاllaam afaraan haynaa soo maha wamaa udiifa iyo wixii loo tiiriyo loo idaafeeyo ilaa waaxidin mid min haadihi alarbacati afartan ka mid a afartan wixii afartan mid ka mid a wixii loo idaafeeyana asna macrifuu noqonaa macrifanimada wuxuu ka faa'iidaysanaa midka loo idaafeeyo loo tiiriyey afartan aan soo marnay mid ka mid ah wixii loo idaafeeyo macrifuu noqonaa maalan calamka haddaan soo qaadanno tusaaluhu zayd uu noo ahaa sheikhu u sheegay soo maha hulaam markii al laga reebo nakiray noo ahayd soo maha yacni macrifo ma ahayn ashaa macrifo ka dhigaysay hadda mar labaaday hulaam macrifo noqone ayadoon al lahaynay noqone zaydaan u idaafeynayna markaan zayd u idaafeyno zaydaa u faa'iideynaya macrifanimada maxaan leenahay hulaamu zaydin addoonkii zayd si fiican ha loo dhagaysto addoonkii zayd hulaamu zaydin intaanan zayd keenin meesha ka hor hulaamun ayay iska ahayd addoon addoonkaasi mid mucayan oo la yaqaan miya yaa ma ahan zayd u tiiri muxuu noqonayaa addoon la yaqaanuu noqonayaa addoonkii zayd waa la yska yaqaanaa zayda iska leh idan in mid la yaqaano uu noqdo maxaa keenay tiirinta zayd loo tiiriyaa keenta idaafada zayd loo idaafeeyey waxay keentay inuu mid la yaqaan noqdo haddii aan zayd loo idaafeyn lahayn lama garteen yacni mid wuxuu noqon lahaa caamuu noqon lahaa mid dhammaantood addoommada dhan soo golaanuu noqon lahaa waxaa leedahay hulaamuka adiga addoonkaaga kaafku damiir waa soo maha damiirkana kii ugu horreeya u ahaay macrifada hadda markaan ka hadlaynay hulaamu waa mudaaf kaafkaasna mudaafu ilayhi waa hulaam kaafkaa u tiirisay oo damiira hulaamuka addoonkaaga markaad tiraada ninaad la hadlaysa waay addoonkaaga jaaa hulaamuka addoonkaagaa yimid addoonkaaga mid mucayana miya mase waa mid caam oo addoommada dhan soo galayaan waa mid mucayana maxaa yeele adaanba kuu tiriya waa addoonkaaga waan ku yidhi adoonkaagana macruufa waa la yaqaan waxaa leedaha hulaamu rajuli ninkii addoonkiisa ninkii rajulti algashay macrifuu noqday soo maha markuu macrifo noqday ayaa hulaamun u idaafaysay nin mucayana miyuu noqonaya addoonkaas mucayan ma noqonaya uu noqonaya hulaamu rajuli ninaan isla naqiinay ayaa waxaa leedahay addoonkan waa addoonkii ninkii ninkii addoonkiisii waa hulaamu rajuli ninkii addoonkiisii idan wixii loo tiiriyo afartan mid ka midana asna muxuu noqonayaa macrifuu noqonaya saasaa war kusoo koobaysa midda shanaad waxaa waaye afarti aan soo marnay mid ka mida wixii loo tiiriyaahay asigana macrifo waaye idan macrifo waa dhib yartahoo waa kooban tahay culummadu markay shay rabaan inay ardada u xadidaan oo qeydkii ka saaran laba dariiqaba way ugu way sameeyaan shaygu hadduu yahay wax la koobi karoo faraha lagu tirin karo oo tirsami kara waxay ugu koobaan inay u tiriyaan markii la tiriyo kadib tiradaasaad haysanaysaa wixii ka baxna bannaankaad ka dhigaysaa haddaysan wuxuu tirsamayn wax la koobi karana aysan ahayn tacriifay u sameeyaan tacriif waa la yaqaan waa soo marna soo maahan waa u qeexaan si tacriifkaas wixii soo galana loo soo geliyo wixii ka baxna bannaanka looga dhigo hadda macrifadii markii laga hadlaaya tacriif looma baahna maxaa yeele wax tirsamaya waayo waa noola tiriyey tiradaasaan xifdinaynaa bas tiradaas wixii soo gala macrifo waaye wixii ka baxa macrifo maaha shiiku hadda tirada meequu noogu sheegay inay tahay yaa shan tirada wuxuu noogu sheegay inay shan tahay shantaas hayse adiga shantaasi wixii ka baxsan macrifo maaha warku waa kooban yaha soo maaha shantaasi wixii ka baxa macrifo maaha macrifo waa alismu lmudmar magac damiira meeshaad ku aragta macrifo waa alcalam meeshaad ku aragta macrifo waa alsmu lmubham meeshaad ku aragta waa macrifa alsmu aladi fiihi alif walaam isimka al ay gasho macrifana ay u faa'iidayso meel walbood ku aragta asigana macrifo waa afartaas aan soo marnay mid ka mida wixii loo tiiriyana macrifo waa warkaas sooma koobna sidaasaa loo koobaya alsmu lmudmar ma u baahna inaan wax badan sharaxno damiir dhowr maraan soo marnay fii baabi lfaacil aan kusoo marnay fii baabi naa'ib alfaacil aan kusoo marnay fii baabi lmubtada walkhabar aan kusoo marnay damaa'irtu waa damaa'irta un damiiradaan soo maraynay alsmu lmudmar waa macrifa taas waa haynaa soomaha waana naqaanaa alcalam calam waa la fahmaan rajaynaya waa wixii ku tusa qof mucayana oo keyrkii ka soocaya adigu markaad dhalato maxaa magaca lagugu baxshay magaca in dadka lagaaga sooca lagugu baxshay dadka lagaaga sooca lagugu baxshay oo hadda maalan xalqada aan fadhino markii la yidhaahdo moxamed ninkii moxamed la yidhahda baraarugaya soo maha kii axmed la yidhaha ma baraarugaya mas usoo jeesanaya maya maxaa waxba kama gelin magacan asiga ma lahan markii la yidhaahdo saalix ninkii saalixa magaciisu uu yahay ayaa uun baraarugaayo soo jeesanaya ninkaan saalix la dhihinna shaqo kuma lahan idan magaca saalixa wuxuu noo soocay qofkaasuu gooni u soocay markay dadku sii jeedaanoo la sii socdo haddaad saalix tidhaahdo waxaa gadaal soo fiirinaya ninkii magacaa leh ninkii kalena iska sii socona magacaasi muxuu keenay inuu qofkan ka soocmo dadka intiisa kale inuu ka socmo wa ilaa haddii la yidhahdo nin nin wixii ninoo dhanaa soo galaya soo maaha nin wixii ninoo dhan soo galaya haddaad tidhahdo ninow ninow haddaad tidhahdo nimanka dhanaa kusoo fiirina maxaa yeelay nin gooni ula ma lahan sifadaasi nin walbaa soo galaya laakiin haddaad zayd tiraahdo inta kale waa sii soconay zaydaa soo jeesana idan magaca waxaa loogu talagalay inuu qofkan ka sooco keyrkii calamaa la yidhahda magacaasi ha noqdo mid isimoo caadiya sida zayd iyo moxamed iyo axmed hadduu qofka dumar yahana magacyadii dumarka haddii ama ha noqdo kunya kunya waxaa la yidhahdaa wixii ab lagu bilaawdo ama um lagu bilaawdo kunyaa la yidhaahdaa abu fulaan ummu fulaan um waxaa loo isticmaalaa waa kunyooyinka dumarka abna waxaa lagu bilowdaa kunyada ragga kunyadaasi maxay ka dhigan tahay waa sidii magaca caadiga ah oo kale ninkaa masalan magaciisa haddii la yidhaahdo abu axmed haddii la yidhahdo yaa abaa axmed wuu soo jeesanaa soo maha kunyadu isku yaqaana abu axmed la yidhahdo asaa soo jeesanaya ninka kale abu cabdiraxmaan la yidhahdo ma soo jeesanaa markii abu axmed uu soo jeesto ma soo jeesanayo maxaa yeele asiga iskama le waa sida magacii oo kale neenaastuna waa sidaasoo kale neenaasyaduna waa macruuf waa la yaqaanaa saddexduba calamaa laysku yidhaahda qof mucayan ay tusinaysaa keyrkiibay ka soocaysaa alsmu lmubham haadaa iyo alladii waay waxa mubham loo yidhina waa soo marnayo ishaaro waaye markaa qofka ay ku wajahan tahay way cayimaysaa laakiin qof gooniya miyaa iska leh sida magaca zayda qof gooniya u leeyahay qof gooniya iskama leh markanaa ku ishaaraysaa haadaa kan ayaad leedahay ishaaraa la yidhahdaa inta badanna fartaa la raaciya soo maa kanna markaad tidhahdo qofku wuxuu ku leeyahay kee waxaa la rabaa inaad ishaarada raaciso oo tilmaamto tidhahda kan kan markaad tidhaahdo tilmaamto inta kale waa ka baxayaan laakiin kan inta ka wareejisa haddana ninkan kale waxaa leedaha kan soo maa waxaa leedaha haadaa asigana idan waa la wadaagaa waa wax wa la wada leeyahay waay laakiin haddana markii mid gooniya lagu wado gooni bay u cayimaysaa ism mubhama leedahay alladiina waa la mid alladiina waa la mid idan mubham isku dheh kuwaasi hadda shiiku kalama saareen culamada qaarna way kala saaraan kutubta kalena ugu tegi doonaa annaga waxaan rabnaa intaan kitaabkan ku jirno intuu shiiku noo sheegay keliya inaan ku soconno hadda meeshuu shan yidhi qaaraa lix dhahaya qaaraa toddoba dhahaya laakiin mawdiceeda ma joogno aan fahanno horta shantan markaan shantaa ka gudubno kutubta kale aan tagno xabadka naga dhiman aan ku darsanno ama labada xabee naga dhiman laakiin inaan inta hadda shiiku noo sheega ku ekaysanaa muhiima shantan xifdi waxaa la yidhahdaa waa macrifa macrifo waa maxay haddii lagu yidhahdo waa shanaad dhehe dhihi mayse macrifada tacriifkeeda waa noocaas iyo noocaas tacriif uma baahna maxaa yeele waa koobanta wixii kooban waa la koobaa waa la tirinaa macrifada marka way kala macrifo badan tahay ayadaa kale xoog badan xagga macrifanimaday ku kala sarraysaa macrifa waa wax la garto soo ma waxa la gartaa waa kala sarneeya hadda dadka bani aadamka ee magacyada leh soo lama kala caansana ya waxaa leeyahy hebel waa caan macnaha dadkaa yaqaana waa macruuf hebelna caan ma ahono dad saasa ma yaqaanaan hebelna waa dhexdhexaad dad manaa dadna waa yaqaanaan dadna ma yaqaanaan macrifadu sidaasay u kala sarraysaa garashada iyo macrifanimadu waa ku kala caansantaha macrifanimada waxaa ugu sarreeya yidhahdaan magaca ilaahay ilaahay wax ka caansan miyaa jiro ka macrifaysa ma jiro allah waa acrafu lmacaarif macraf macrifooyinka la sheega kan ugu sarreeya ugu macrifo badan waayo markii magaca ilaahay laga tago damiirka ugu sarreeya damiirka ugu sarreeya calamaa ku xiga sida hadda u tartiibsan yihiin waa alism lmubhamaa ku xiga midka alif la geliyaa ku xiga al ay ku jirto alalif walaam wixii loo idaaf midka loo idaafaynayana asigu wixii loo idaafeeyo ku martabaya wamaa udiifa ilaa waaxidin soo nooguma dambeyn wixii loo tiiriyey waaxid ka mid ah afartii lasoo sheegay kaas la idaafeeyey wixii loo idaafeeyey ayuu ku darajaya haddii calam aa u idaafayso yuu ku darajo noqonayaa calam haddaad damiir u idaafaysana damiiruu ku darajo noqonaya haddii isim mubham aa u idaafayso isim mubhamuu ku darajo noqonaya intaasi waa macrifada marka macrifadu waa sahlan tahay waa wax aada u sahlan shantaasaa xifdinaysaa bes macrifo waa shantaas shantaasi waxaan ka tirsanayn bannaanka iska dhig macrifo kuuma ah waa mafhuum somaa intaas nakira ayadu maxay tahay wuxuu yidhi wanakiratu nakirada nakiro ayada lama koobi karo hadeeta waxaan sheegnay wixii la koobi karana waa la koobaa waxaan la koobi karinna maxaa la sameeyaa yaa waa la tacriifiyaa soo maahan nakiro lama koobi karo waxaa laga maarmaana in la tacriifiyo wuxuu yidhi wanakiratu nakirada kullu ismin warkaas u fiirsada magac walba waa magacaasoo shaa'icin faafsan shaa'ic waa mid faafsan arrintan waa shaa'ic warkan waa shaa'ic carabta waa kalaamun shaa'ic waxay ka wadaan waa war faafsanoo meel walba gaaray nakiro waxaa la yidhahdaa magac walba shaa'icin faafsan oo muxuu ku faafsan yahay fii jinsihi jinsigiisuu ku faafsan yahay jinsigaasi dhammaantii ayuu magacaan ku faafsan yahay hadda waa rajulun oo kale rajulun waa jinsi soo maaha jinsi waxaa laga wadaa wax alla wixii ragaha soo galayo waxaan rag ayn noogu baxay jinsu rijaala soo galaya rag oo dhanaa soo galaya rajulun markaad tiraahdo magacan wuxuu ku faafsan yahay jinsigiisuu ku faafsan yahay wixii ragoo dhan uu ku faafsan yahay ninka baxaya miyaa jira yaa mase nin walba magacan qayb nasiibuu ku leeyahay nin walba nasiibuu ku leeyahay idan rajulun waa nakira ku faafsan fii jinsihi imra'atun haweeney waa qof dumara imra'atun ma gabar gooniyaha iska leh gabar gooniya ma leh waa nakira maxay ku faafsan tahay jinsigeeday ku faafsan tahoo dumaroo dhanaa soo galaya qof dumara oo imra'atun laga leeyahay ma jirto ayaga dhanaa soo wada galaya kaasaa waxaa la yidhahdaa nakira waa magac waa magac walba oo shaa'icin faafsan fii jinsihi ku faafsan fii jinsihi wuxuu ku saarayaa waxaan jinsigiisa ka mid ahayn haddamaba soo galayaan hadda rajulun waxaan rag ahayn miyaa soo geli kara dumarku ma soo galayaan rajulun ma soo galayaan xayawaanaadku rajulun miyay soo galayaan ma soo galayaan idan wuxuu ku faafsan yahay waa jinsigiisa keliya wixii jinsigiisa ka baxsan shaqo kuma leh isim walba oo ku faafsan jinsigiisa nakira baa la yidhaha waa kusii tawdiixiye wuxuu yidhi laa yakhtasu bihi kuma gaar ahanin waaxidun laa yakhtasu la gaar noqon maayo bihi magacaasi waaxidun qof la gaar noqon maayo duuna aakhar qof kale kala gaar noqon maayo laa yakhtasu bihi waaxidun duuna aakhar wuxuu kusii waadixinaya kusii faahfaahinaya tacriifka hore magac walba oo jinsigiisa ku faafsan ayaa nakira la yidhaahdaa waxaa laga yaabaa dadka qaar inaysan aada usii fahmin markaasuu yidhi laa yakhtasu bihi waaxidun qofna lama gaar aha magacaasi duuna aakhara qofka kale ka sokow qofna lama gaar ah yacni qof dhihi kara anaa gooni ahaan u leh ma jiro rajulun nin annaga naga midoo sheego kara miyaa jira oo dhihi kara anaa iska leh iyaan ragga kale soo gelin ma jiro idan laa yakhtasu bihi waaxidun mid la gaara ma jiro duuna aakhar midka kale ka sokow waa magac la wadaago ragguna ay u siman yihiin tacriifkaas waa tacriifka koowaad shiikhu raxmatullaahi calayh wuxuu is yidhi tacriifkan amaa dalabatulcilmiga cilmigan bilowga ku ah ay ku adkaataho ay fahmi waayaan culimmaduna hadda waa naasixiino mar walba waxay ku dadaalaan inay ardada wax fahamsiiyaan wuxuu is yidhi tacriifka amaa culays ku jira waa ka roge wuxuu yidhi wa taqriibuhu soo dhowayntiisa haddaan soo dhoweeyon si kale u dhigo kullu maa salaxa waa wax walbo ay suuban tahay waa tacriif kale ogaada nakiro waxaa la yidhaahdaa wax walbo ay suuban tahay dukhuulu lalifi wallaami gelitaanka alif iyo laam wax walbo alla geli karo ayaa nakiro la yidhahdaa haddii si kale loo dhigo dukhuulu lalifi wallaami calayhi wax walbo ay suuban tahay alif iyo laam inay galaan ayaa waxaa la yidhaahdaa nakira naxw alrajul waalfaras alrajul asalkiisu muxuu ahaa rajulun ayuu ahaa rajulun markuu ahaa nakiru ahay soo ma al ma la geli karaa rajulun ku fiiri al ma gelayaa haddooba gelshe alrajul buu ku yidhi idan alba hadday geli karto nakiro waay laakiin markay ashi gasho kadib maxay u maxay u keentay ashaasi macrifanimay u keento baabkan soo marnay ku jirtay yaan la isku qaldin ya yaan la isdhihin rajulkan marna uu macrifo ka dhiga marna uu nakiro ka dhiga shiikhu waa maxay maya sheikh wuxuu rabaa keliya inuu ku tuso rajulu inay aligeli karto wax walboo aligeli kartana waa nakira laakiin nakiranimada soo kama bixi karo nakiranimada waa ka bixi karaa al markay gasho ayadaa ka saaraysa nakiranimadii xaggee u saaraysaa markay gasho macrifanima u saaray taas mas'alo kale waayo macrifadii aan kusoo marnay laakiin hadda maqsuudkiisa waxaa waaye rajulun al ma la geli karaa hadda kuma jirto markuu nakiro yahay kuma jirto asha laakiin ma lagu dayi karaa mar haddii lagu dayi karo nakiro waayo faras waxaa leedahay farasun asalkiisu saas waa nakira waay laakiin al ku day ma gelaysaa al farasu ma la dhihi karaa haddii la dhihi karo nakiro waay haddii la dhihi karo waa nakira ghulaamun al ma geli kartaa yaa nakiro waay haadaa al ma geli kartaa ismul ishaarahaasi yaa nakiro ma muxuu yahay ya macrifadii waay ismka mubhamkaa waa macrifo waay alhaada carab ma taqaan alhaada wax la yidhaha carabkoodana ma qaban karo soo uma jeedid geli mayso zaydun alzaydun ma maqasheen alzaydun wax jira maaha alzaydu wax jira maaha al geli mayso idan macrifo waaye nakiro maaha damiirka al ma geli karaa alka miyaa jira alka iyo alhuwa iyo alhiya ma jirto idan al ma qaadan karo al hadduusan qaadan karin nakiro miya nakiro maahani macrifo waay idan sheikhu raxmatullahi caleyhi dariiqo kale u isleeyahay dalabatulcilmiga ugu sahal ayuu noo soo marayo wuxuu yidhi nakiro waxaa la yidhaahdaa wax walbay ali u suuban tahay laakiin si fiican u baraarugaoo wax walbay ali u suuban tahay iyo wax walbay ali gasho farqiga udhexeeya mase waa isku mid yaa farqiga udhexeeya in lagu baraarugo waay wax walbay ali gasho kumuusan dhihin ee wax walbay ali u suuban tahay buu ku day hadday u suuban tahay nakiro waa ma gelinaysid laakiin ma geli kartaa hadday geli karto waa nakira laakiin haddaad geliso nakiranimadii waa ka saaraysaa macrifanimay u faa'iidaynaysaa ashaani qismigii macaariftay kaaga daraysaa ashaanaa kaa raraysa laakiin adugu ha iskaga darin horta ku fiiri tusaale hadda waa soo sheegay imra'atun almara baa leeyahay soo ma almar'atu al waa gelaysaa idan waa nakira nakirada marka laba tacriifoo noogu sheegay labada midkaad doonto ayaad ku tacriifi kartaa magac walba oo jinsigiisa ku faafsan maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa qof la gaara ma jiro jinsigiisa ku faafsanya waxaa laga wadaa nin gaar u sheega karaah ma jiro intaas waa tacriifka koowaad laa yakhtasu bihi waaxidun duuna aakhar waxaan dhahnay laa yakhtasu bihi waaxidun duuna aakhar maxay kusii cadaynayaa wuxuu kusii caddaynayaa tacriifka kullu ismin shaa'icin fii jinsihi intaasuu ku tacriifiyey markaasuu yidhi laa yakhtasu bihi waaxidun duuna aakhar intaa tii hore caddayn u tahay caddayntaas sheikhu ku maharina tacriifkan wuxuu is yidhi hadduu adkaado bal xoogaa meelay ardadu ka wareegaan oo ka sahlan u fiiri markaasuu yidhi wax walbo ay u suuban tahay inay aligasho nakiro waay kullu maa saluxa dukhuulu lalifi wallaami calayhi nakiro waay wax walba oy u suuban tahay muusan dhihin kullu maa dakhala calayhi farqiga udhexayso ma wax walboo aligasho maysa muusan dhihin lakiin waa u suuban tahay naxwu alrajul walfaras rajulun wa farasun al ku fiiri alrajul alfaras nakiro waa taas nakirada muxuu ayada u tiri waayey sheikhu raxmat ullaahi calayhi markuu tacriifinayo ma la koobi karo kow iyo laba iyo saddex iyo wax la dhihi kara maaha aaday u badan tahay aaday u badan tahay maadaama ay aada u badan tahay oo wax yacni fara badan ay yihiin waxa waaye waxaa looga kaaftoomayaa tacriifka tacriifka saan hadda ka hor dhowr mar soo sheegnay waxna waa diidaa waxna waa soo galaan soo ma marka shay sidiisaba la qeexaayo ujeedku waxa waaye shayga la tacriifinayo afraaddiisoo dhan inay soo galaan wax walboo ka tirsan wax walboo aan ka tirsanaynna bannaanka laga dhigo idan nakirada tacriifa loo maray ee tiro looma marin laakiin macrifadii maxaa loo maray tira loo maray sheikhu raxmat ullahi calayhi almacrifa wanakira saasuu noogu sheegay fii tacriifihi wa tankiirihida aan kusoo marnay nactiga macrifo iyo nakira saasaa la kala yidhaha macrifadu waa shan nakirada laakiin waa la tacriifinaya macrifadu waa khamsatu ashyaa alsmu اlmudmar alsmu اlcalam alsmu اlmubham alsmu اladi fiihi اlalif wاllaam wama udiifa ilaa waaxidi min hadihi اlarbaca afartan mid ka mida wixii loo idaafay shantaas shantaas waa basiid soomaan in la xifdiyo shantaasaa xifdinaysaa waa macrifa nakira kulu ismin shaa'icin fii jinsihi magac walba oo jinsigiisa ku faafsan laa yakhtasu bihi waaxidun duuna aakhar jinsiyaadku waa badan yihiin hadda rajulun aan ku tusaalaynay rag oo dhanaa soo gelaya imra'atun dumar oo dhanaa soo gelaya insaanun yaa soo gelaya insaan ragga dumarba waa soo gelayaan soo maahan kan waa kasii kasii shaa'icsan yahay rajul rajul asaa kasii ballaaran maxaa yeele dumarkii raggiiba wuxuu soo wada geliyey kelimada ah insaan insaan al ma gelaysaa ya alinsaanu ina alinsaana alha gelaysa asad waa libaax libaax gooniya miya iska leh mise libaax oo dhan waay ya libaax oo dhan waay alasad waa libaax alha geli karta idan shaygan ma nakira mase waa macrifa markaad rabtid inaad iska fiidhiso oo nakirada aad ka ogaatid al ku day al hadday gasho nakiro u xukun macrifada ayada waaba kugu kooban tahay shantaas ka fiirso sidaas ayay nakira iyo macrifa ku kala duwan yihiin walidaalika tusaalooyinka nactiga markaan soo marayn baabu nacti kamaana bixin soo uma jeedin ila tacriifa tankiirkii un rabay uu sheikhu nooga hadlo jaaa rajulun caaqilun caaqil waa sifa lirajul soo maa rajulun maxay tahay hadda markaan markaan fiirino wixii hadda aan qaadanay jaaa rajulun rajulun waa maxay waa nakira waqtigu waa nala tegay ilan waa nakira caaqilun sifay waxay u tahay rajulun alcaaqilu ma dhihi karnaa si fiican loo baraarugo jaaa rajulun alcaaqilu ma dhihi karnaa ma dhihi karno sababta waa maxay nactiga maxaa la rabaa inay isku raacaan tacriif iyo tankiir soo maaha rajulun waa nakira alcaaqilu al markaa gedisan maxay noqonee macrifay noqonee idan tankiir iyo tacriif miyay isku raaceen iskuma raaceen hadda rajulun oo nakiro ahayd maxaa la rabaa nactiga inuu nakiranimada ku raaco mana ku raacin sax maaha marka tusaalahaas haddii rajulun aad rabto inaad caqli ku sifayso caaqil ashaad ka daynaysa caaqilun baad leedahay jaaa muxamadun waxaad rabtaa inaad caqli ku sifaysa maxamed waa nin caaqila jaaa muxamadun caaqilun madhe ya caaqilun haddaad tidhahdo caaqilun nakira nakiro waaye muxamedna macrifo waaye qaacidada waa naga buraysaa inay isku raacaan fi tacriif watankiira naga buraysa idan waa inaan dhahno jaaa muxamadun alcaaqilu waa inaan algelinno si macrifo u noqdo nactigii maxaa yeelay mancuudkiia wuxuu yahay macrifo u yahay idan mancuudku wuxuu yahay nactiga ka dhige mancuudka hadduu macrifo noqdo nactiga maxaad ka dhigaysaa macrifa mancuudka hadduu nakiro noqdo nactiga maxaad ka dhigaysaa nakiraa ka dhigaysaa waa inaad ku raaci waa inaad raaciso tacriif iyo tankiir baa inaad ku raaciso icraabtana waa soo marna haddee rafca iyo nasbe iyo khafdo intaba inuu ku raacayo laakiin tacriif iyo tankiirna sidaasaa ugu raacinaysa waxaan rajaynaa in baabkan la fahmay gaar ahaan darsiga maanta almacrifa wannakira wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbihi ajmaciin